Deegaanka Awdile ee gobolka Baaya ayaa waxaa ka jira isbedel koror dhanka arrimaha caafimaad ee ay bulshada ka helayaan xarumaha caafimaadka ee ka jira deegaanka kuwaasi oo ay badankooda ay leeyihiin shakhsiyaad gaar ah iyagoona adeegyo caafimaad oo kala duwan ay siiyaan bulshada deegaanka iyo tuulooyinka hoostaga ee gobolka Baaya Dictoresa Xaawa Xaaji Maxamed ayaa sharaxaad ka bixisay adeegyada ay bixiyaan xarunta deegaanka awdiila baaha badangan qaba caafimaadka hegshay hoobulanagada qaybta hadana oo mayla eray midwiveriga oo hooyada iyo dhallaanka la erow dhibalanka qaba may dhiblanka qabe qalabka filan mahaysadan mcf oo dhammaystiran oo qalab shay oo iyo dhakhaatiirtis dadka amal una camal hada ka shaqeeyay lama sina iyo gaabka jar lan oo hada geeka markun maybwa ambalaas male emergency hoobakaydhi oo ku sagaalsanisa ambalaas ma haysato haye qalabka hataa qalabkii filan ma haysato kombyuutarka haye qayb alaabta oo deliveryga sididka hataa makii filan daawooyinka makii filan ada qaybtasay ada hooyada iyo dhallaanka eeda aan ku liidato waana mcdka oo halbowlaga haayina saana kinshaagay newway hayti kaasahay